جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay soddonka bisha saddexaad kun afar boqol siddeed iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka aan kusoo qaadan doono caawa waxaa ka mid ah dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo toddobaadkan ka dhacay afaafka hore ee magaalada baardheere ee wilaayada gedo iyo weeraro dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen saraakiil iyo askar murtadiin ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo xasuuqa ay diyaaradaha turkigu ka geysanayaan soomaaliya oo ka dhacay degmooyin ka tirsan gobollada gedo iyo jubbada hoose yaa xasan gurguurta shurako kula ah dhulboobka xarkaha goosta ee ka socda muqdisho maxaase ka jira in gobolka banaadir uu isku bedelay laba magaalo oo laba nolol ka kala jirta wilaayadii islaamiga ah ee baay oo war ka soo saartay weerar cadowtooyo oo ay maleeshiyaadka baangarafta iyo diyaaradaha maraykanka ay ku qaadeen degmada buulafulaay ee xarunta wilaayadaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan maamulka deni oo burburin ku bilaabay guryo ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaal magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wiilka madaxweynaha yuganda oo ku dhawaaqay inay si rasmi ah u jareen xiriirka kala dhexeeya dowladda ridada turkiga iyo kooxda ridada soomaaliya oo cagaf gelisay isbitaal ku yaala magaalada muqdisho oo ay bukaano jiifeen dhegaystayaal qodobadaas oo faah-faahsan ayaad goordhow maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا وحقاك قضب كأوه الرياء عاو برنامج كنا أنكو سوقادا دون وحاو نقنيا dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo toddobaadkan ka dhacay afaafka hore ee magaalada baardheere ee wilaayada gedo iyo weeraro dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen saraakiil iyo askar murtadiin ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya qodobkaas iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad ku dhagaysan doontaan xubintii dhacdooyinka waxaan halkan ka soo jeedinayaa yaasir moxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani dhacdooyinkan toddobaadka waxaanu ku bilaabaynaa howlgallada ciidamada mujaahidiinta howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala eegtay sarkaal ka tirsan sirdoonka riddada ee nisa kaasoo lagu magacaabo yacquub macalim axmed oo loo garan og yahay usaame lix faroodle murtadkan ayaa waxaa soo gaaray dhaawac garaab ah toddobaadkan waxay ciidamada mujaahidiintu weerar madaafiica ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiintu ay ku leeyihiin degmada baardheere weerarka madaafiicda ah kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka degmada baardheere kamiinka oo markii dambe isku bedelay dagaal foolka fool ah oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay afaafka hore ee magaalada baardheere waxaana lagu dilay dagaalka sagaal murtad halka tiro kalena lagu dhaawacay waxaana murtadiinta lagu dilay dagaalka ka mid ahaa axmed maxamed daar aadan goobe iyo uul dhanka kale qarax ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada balcad ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen haddii aan halkaas uga gudubno howlgallada ciidamada mujaahidiinta dhanka kale dibadbaxyo looga soo horjeedo xasuuqa ay diyaaradaha turkigu ka geysanayaan soomaaliya ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka gedo degmooyinka doolow iyo garbaharey oo ka tirsan wilaayada gedo ayaa toddobaadkan isugu soo baxay boqolaal ka mid ah shacabka soomaaliyeed waxayna kasoo horjeedeen fargelinta turkiga ee dalka soomaaliya gaar ahaan duqeymaha aan kala sooca lahayn ee uu ka geysanayo deegaanada dhaca koonfurta dalka dadka isku soo baxay ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah turkiga oo ay ku eedeynayaan inuu yahay cadow halis gelinaya jiritaanka shacabka soomaaliyeed iyo dhaqaalahooda
hogaamiye kooxeed xilka ka deg xasan sheekh wuuna kareeday xasan sheekh ciqaab buuna mariya xasan sheekh dhibaatooyin buu nagu sameeya dhibaatooyin aan kala gool lahayn dhibaatada loo soo rabay oo annagana nalagu gubay waxay fariinta uu bixiye waxay ahayd idinkana waa nin xasuuqi hooyooyin baa habeenka ayada aha jiifay oo muxuu kayta xaamilooyin ahaa oo barashar ku dhuftay ilmo soo tuuray aabbooyin maaragtaayo dhiikar la jiifay baa barashar ku dhuftay dhibaatuu noo geystay ee ninka noo soo raacay ee mid baan leeyahay asagana ordogan ordogan muxuu walaalkeen ma aho waxbay isuma nihin adduunka iyo beesha caalamkana waxaan u sheegayaa inuu yahay ninkaas nin dhiigyacaba soo raacayna ninka kaleetoo dhiigyacabka noo soo raacay doonayana khayraadkanagi annakaana weli isku filnaansho gaarin lama arkin ummad lagu tijaabiyey maxaa kayto lagu tijaabiyey matoc lagu tijaabiyey nugleer haddii lasoo siiyana uu nagu tijaabin lahaa gaarad saxaan ahaan noo timid darooniska hor socotay ayadaa hor socotay waddada darooniska waxaa soo bartay halka diyaarada loola keenay aniga saasaan xaqiiqaysnahay waxaa ku xigay hubkii uu samaystay turkigu oo inuu adduunka iyo colaad cadowgiisa kula dirro uu samaystay buu lagu barooweeyey oo lagu dhacay xasankii maxamuud soomaaliya dhow waa taqaanaa ma xishoobo ma dhergo ma seexdo ma cabsoodo waabaa iska socdo waay waad ogtihiin arrintaas xasbi maxamed eehay ummaddu ka qaban cid walbaa xabaarayso jifadiisa xabaarayso habaryartiisba xabaaraysa waad aragteen dhibka asaga annaga uuna soo gaarsiiye annaga waxaan deganahay xuduud sidoo kale isku soo baxyo kuwan la mid ah ayaa waxay ka dhaceen degmooyinka kismaayo afmadow iyo dhoobley oo ka tirsan wilaayada jubbada hoose dadka isugu soo baxay magaalooyinka kismaayo afmadow iyo dhoobley oo dhammaantood ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa si kulal u cambaareeyey xasuuqa ay diyaaradaha turkigu ka geysteen gobollada ay ka mid yihiin baay shabeellooyinka nugaal iyo gedo isku soo baxayaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah erdogan madaxweynaha turkiga iyo xasan gurgurte oo ay ku eedeeyeen in ay ku heshiiyeen boobka dhaqaalaha dalka iyo xasuuqa shacabka soomaaliyeed
dareenkii wuxuushnimada ahaa ee ay gaysatay dowladda turkiga iyo ninka xilkiisu dhammaaday ee ku jaanfalaya xoolaha dadweynaha iyo guryaha maatada waxaan rabnaa inaannu coddheer ku nidhaano xasanow madaxweyne madiina maatada ha xasuuqin waxaan rabnaa inaan coddheer ku dhaano xasanow madaxweyne madiina maatada قاوان وحسن شيخ نقصه قاضي وترك الناس هذاك سدي حسن شيخ وجه عشت وجه عصب وفري درام بو بدل بعشي هذا عبد بلاد شيكا ولا قتقي انا انا درام بان كان سنينا دولتان سلك لا غلينا حسن شيخ سومالي وو كلا ديري هذا maxay yahay wuxuu bilaabay inuu turki shiraalka iyo khayraadka la bax uu dhaho turkina wajigeeda cusbaa wayna tustay turki ilaahay waxaa lagu maadiyey maanta inay soomaali ay fahantay waxay tahay marka annagu waan ka raynaynaa xasan sheekh iyo xuluufadiisa turkina inuu la saftay xasan sheekh dadka lagu dhameeyey ilaa raaskiibooni ilaa iyo gado dadkii lagu dhameeyay shuxuurta ayna u kicinaynaa waan ka xunnahay haddaan nahayn jubbaland xasan xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay dowlad ma tihid dowlad ma tihid dadka ha dhammaynin maanta waxay cambaaraynayaan falki xumaa ee ka xasan wuxuu sameeyey wax lala yaabo waaye waa wax falxume eh waa wax uub ku eh dalka soomaaliya turkigu waa dubaysi cusub oo soomaaliya qabsaday dadkii soomaaliyeed la laynaya waxaad og tihiin inuu asbuuc ka hor puntland ku dilay shan iyo toban qof koonfur galbeedna soddon qof ku dilay wuxuu noqday masiibo ummadda soomaaliyeed loo soo diray laakiin soomaaliya iyo turki isma yaqaanaana waynu isbaraynaa soo maahan turki waa isbaraynaa soo maahan turki isma naqaan turki isma naqaan laakiin saakaynu isbaranaynaa wixii saa ka dambeeya turki waa inoo dayacad soo maahan waa inoo dayacad soo maahan ilaahu waad maqlaysaa dowladda ridada turkiga oo taageero indhalaan ah siisa kooxda ridada soomaaliya ayaa xasuuqeeda ka dhanka ah gaarsiisay inta badan gobollada dalka soomaaliya bishii lasoo dhaafay ayay turkigu kalluumaysato soomaaliyeed ku xasuuqeen xeebaha gobolka nugaal ee waqooyi bari soomaaliya sidoo kale diyaaradaha turkiga ayaa qayb ka ah dhulboobka baaxadda leh ee maleeshiyaadka kooxda herdadu ay ka wadaan degmooyinka gobolka banaadir waxaa u dambeeyey duqayn ay toddobaadkan ka geysteen meel u dhow magaalada baydhabo deegaan lagu magacaabo hartiqaan leh ayay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee turkiga halkaasoo ay ku beegsadeen kaydka badarka ee dadka deegaanka maamulka deni oo burburin ku bilaabay guryo ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaala magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maamulka uu hogaamiyey murtad siciid cabdulaahi deni ayaa burburin ka bilaabay magaalada boosaaso halkaas oo saacadihii lasoo dhaafay laga kiciyey qoysas badan tallaabadan burburinta ah ayuu maamulka ashadaladirarhka puntland si gaar ah uga bilaabay xaafadda golciise ee magaalada boosaaso dadka shacabka ah ayaa si adag uga hadlay burburinta uu bilaabay maamulka ridada deni muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay qoysas badan oo bannaanka loo soo saaray xilli habeen ah oo dadku jiifeen cagafna la geliyey guryihii ay degganaayeen madaxda kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ashadaladirarhka ee saliibiyiintu dalka ka dhisteen ayaa isaga dayda dulmiga iyo dhibaatooyinka dadka shacabka ah dadka dhacdada burburinta boosaaso ka hadlayay ayaa sheegay in deni uu qaaday jidkii uu furay xasan gurgurte oo ah boobka iyo burburinta dhulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay dhanka kale kooxda ridada soomaaliya ayaa cagaf gelisay cisbitaal ku yaala magaalada muqdisho oo ay bukaano jiifeen magaalada muqdisho waxaa toddobaadkan laga diiwaangeliyey dhacdo hadalhayn dhalisay taasi oo qayb ka ah dhulboobka uu xasan gurgurte ka wado caasimada maleeshiyo hubaysan oo kooxda ridada ka tirsan oo wata cagaf waxdumisa ayaa weeraray cisbitaalka xamar iyo masjid ku agyiilay oo ku yaala magaalada muqdisho halkaasoo ay ka sameeyeen burburin cisbitaalka ay cagaftu gashay ayaa xilliga la duminayay waxaa ku jiray dad bukaano ah howlwadeennada cisbitaalku waxay sheegeen in goobta ay jiifeen bukaano ku jiray xaalada degdeg ah waxay sheegeen in isbitaalka ay u haystaan sharciyad iyadoo aan wax digniin ah la siina cagaf la geliyey looguna hanjabay in si dhammaystiran loo dumin doono duminta masaajidda guryaha isbitaallada xarumaha caafimaadka qubuuraha iyo boobka dhulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxay sannadihii dambe muqdisho ka noqdeen astaan lagu aqoonsado nidaamka xasan sheekh maxamuud kaasi oo caasimadda ka barakiciyey kumanaan qoys oo u badan dhanyar wiilka madaxweynaha yuganda oo ku dhawaaqay in si dhammaystiran u jareen xiriirka kala dhexeeya dowladda turkiga waxaa sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya xukuumadda dabadhilifka turkiga iyo dowladda saliibiyadda yuganda kuwaas oo bilihii lasoo dhaafay eedeymo isku dhaafsanayay warbaahinta war rasmi ah oo ka soo baxay taliska guud ee ciidamada xukuumadda kambala ayaa lagu sheegay in uu go-ay xiriirkii u dhexeeyey labada dowladood islamarkaana ay muhiim tahay in muwaadiniinta ataraagta ah ay boorsooyinkooda ka xirxirtaan waddanka mahuusi kinirogaba oo ah taliyaha guud ee ciidamada difaaca yuganda ee loogu yeero u b d f ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa egis waxa uu ku sheegay in wax walba oo kala dhexeeya turkiga ay soo idlaadeen waxaan horeyba u jaray dhammaan xiriiradii iyo wax kasta oo la xiriiray turkida ku sugan yuganda waa in ay alaabtooda soo xirxirtaan oo ay dalkeenna ka baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalka ah ayuu yidhi taliyaha ciidamada yuganda wiilka uu dhalay baadiri musefeni waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee talada waddanka ay ka go'do wuxuuna shacabka yugandheeska ah ugu baaqay inay isugu soo baxaan afhaafka hore ee safaaradda yuganda ee magaalada kambala inkasta oo yuganda ay sheegayso in ay jirtay xiriirka kala dhexeeya xukuumadda ankara haddana weli wax jawaabah kama soo bixin wasaaradda arrimaha dibadda turkiga oo arrintan ku aadan
waa xagaag barnaamijka ayaad degaysanaysaan raadraaca toddobaadka qaybihiisii dhexan waan soo gaarnay yaa xasan gurguurta shurako kula ah dhulboobka xarkaha goostay ee ka socda muqdisho maxaase ka jira in gobolka banaadir uu isku bedelay laba magaalo oo laba nolol ka kala jirta warbixin qodobkaasi daaran waxaa inoo sii ambaqaadayaa marwaan moxamed kiisaska ku saabsan dhulboobka ayaa joogto ka noqday magaalada caasimadda ah ee muqdisho boobkan lagu hayo dhulalka danta guud iyo kuwa sida khaaska ah ay u leeyihiin shacabka soomaaliyeed waxay reebtay saameyn xun oo dhanka dhaqaalaha iyo deganaanshiyaha bulshada warbixintan waxaan diiradda ku saari doonnaa arrimaha ku soo kordhay gumiinta shacabka muqdisho iyo gacmaha mas-uulka ka ah barakicinta bulshada annagoo diiradda saari doonna asalka mushkiladda iyo raadadka ay reebtay sannaddii labada kun saddex iyo labaatankii ayuu xasan gurguurta madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya dib u bilaabay boobka dhulalka danta guud oo loola jeedo dhulalkii ay lahayd dowladdii dhexe balse dhegaystuuu maanka ku hayay in dhulboobka uu xasan sheikh soo bilaabay muddo xidheedkiisii hore sannaddii labada kun shan iyo toban kolkaas oo uu iibsaday boqolaal boos balse dhulalkaas waxay ku yiileen meel aysan dadka ku badnayn oo ku dhow madaarka caalamiga ah ee muqdisho hadda waxaan ka hadlaynaa waa dhulboobka camimay dhammaan degmooyinka gobolka banaadir waa dhulboob aan loo kala soocin bulshada xataa waxaa la boobayaa xubno ka tirsan kooxda riddada oo aan awood weyn ku lahayn maamulka caasimadda baaritaan gaar ah oo uu barnaamijka faafareebka wararka ku sameeyey kiisaska ku saabsan cidda mas-uulka ka ah dhulboobka ayaan ku ogaanay in madaxweyn ka tirsan murtadiinta iyo duulaaliin ganacsato ah ay sharako ku yihiin mashruucan oo ah midkii ugu halis badnaa abida ay la kulmaan shacabka muqdisho waxaan helnay dukumentiyo caddeynaya dhinacyada ku lugta leh dhulboobka iyo warqado qaansheegad ah oo ay ku cad yihiin lacagaha dhulboobka lagu iibsaday ugu horreyn mas-uuliyadda koobaad ee dhulalka muqdisho waxaa leh xasan maxamuud colow oo ku magac dheer xasan gurgurte ninkan ayaa ah mu-alifka musiibada dhaca dhulalka balse waxaa ku hoslmaanan gacmo kale oo isagoo uga wakiil ah mararka qaarna laga yaabo inay yihiin kuwa hela macaaska ugu badan ee boobka dhinacyada kulagta leh dhulboobka waxay isugu jiraan xubno ka tirsan qoyska xasan gurgurte siyaasiyiin dulaaliin iyo ganacsato dhammaantood xiriira leh filla soomaaliya qaarkood ayaa xasan sheekh kula shirikoobay dhulalka la boobayo halka qaarkood iyaga loo xeray xaafado dhan oo guryihii ku yiilay cagta la mariyey dukumiintiyada aan helnay waxay muujinayaan in dhulalka la boobayo loo kala qeybiyey ilaa afar heer oo dhammaantood laga sameeyey lacago malaayiin doolar ah heerka koowaad ayaa ah in la beegsado dhulalka danta guud oo ay ka mid yihiin saldhigyo ciidan warshado isbitaallo xarumo wasaaradeed safaarado iyo suuqyo caan ka ah magaalada muqdisho heerka labaad ee shaxda ku cad dhulboobka waa dhulal ay bixisay dowladdii cabdiqaasim salaad xasan dhulalkaas dhammaantood sharciyadooda waxaa laga dhigay waxba kama jiraan waxaana milkiilayaasha lagu qasbay inay bixiyaan lacago baad ah ciddii bixin weyse dhulka waa laga xoogay waxaana lagu wareejiyey ganacsato imaanlaawayaal ah oo qaatay dhulalkaas heerka saddexaad waa dhulalka leh sharcigii ama sabarloogadii siyaad barre laga soo bilaabo kun sagaal boqol toddobaatan iyo shan ilaa kun sagaal boqol iyo sagaashankii dhulalkaas qaar badan oo ka mid ah dadkii lahaa waxaa laga qaatay lacago baad ah halka qaarkood lagu wareejiyey dulaaliin lacago macaash ah sii saaray heerka afaraad ee ugu dambeeya waa dhulalka loo yaqaan tookiyada ama oobasiibada iskuraranka ah ee ku yaala qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir dhulalkan waxay haystaan sharciyo dowladihii hoose ee dalka soo maray dadka deganna waxay haystaan milkiyada rasmi ah oo ku yimid dhaxal ama iibsasho toos ah balse waxa ka maqan ayaa ah inaysan helin hanaankii dhulbixintii rasmiga ahaa ee dowladdii siyaad barre sida in jidbixin loo sameeyo burcad xasan gurguurta ayaa dhulalkaasi si bareer ah u dhacaya sida ay noo sheegeen sharciyaqaano dhanka dhulalka ah tookiyada ama oobasiibadu ma ahan dhulal dowladeed ama dan guud waa dhulal shacab leeyahay oo keliya u baahan jidbixin dhulalkan tookiyada loo yaqaan waa milkiyada shacaba dowladna weligeed ma yeelan waxay ahayd in waddooyin loo bixiyo ugu yaraan dadka laga qaado lacag dib u habeen ah balse ma ahan in la burburiyo oo lacago baad ah la duldhigo ayuu yidhi khabiir wax ka yaqaan xeerarka dhulalka oo andulus la hadlay xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada iyo xaasiska xasan gurguurte waa kuwa ugu badan ee kala hufaya boobka dhulalka labadaas qolo ayaa hadba dhulalka la boobayo ka soo qaada odayga kadibna waxay u sii qaybiyaan dhinacyada uga sii hooseeya marka aad muqdisho joogtid waxaad maqlaysaa hebel ayaa la soo siiyey dhulalka xaafad hebel tusaale ahaan xaafadaha african village debdemiska warshadda caanaha tarabuunka isbitaalkii xoogga carwadii hore ee qaranka dhammaan dhulalkaas wuxuu xasan gurguurta siiyey xildhibaano baarlamaanka dawaaqiidda ah kuwaas oo kula heshiiyey in aysan mucaaradin xukunkiisa xogaha qaar waxay sheegayaan in marka xasan gurguurto is yidhaahdo waxaa dhammaaday dhulalkii la boobi lahaa ee siyaasiyiin u badan xildhibaano iyo ganacsato ay u keenaan nashqada dhulal aan weli la gaarin kadibna uu la soo kala baxo warqadda uu ugu magac daray noola oosta oo ah kamaarmid dhulalka danta guud intaan ku guda jirnay baaritaanadan waxaan ogaanay in inta badan xarumihii degmooyinka gobolka banaadir la iibiyey islamarkaana ay maamuladu hadda ku shaqeeyaan guryo kiro ah sida hoteello iyo guryo ay ganacsi ahaan u dhisteen shacabka muqdisho tani waxay bannaanka soo dhigaysaa in kooxda riddada ay si olokac ah u boobayso dhulalka danta guud iyadoo ka samaynaysa lacago malaayiin dollar ah oo ku dhacaysa jeebabka shakhsiyaadda degmada dayniile ee gobolka banaadir waxay ka mid tahay meelaha sida aadka ah ay shacabka uga dhiidhiyeen dhulboobka iyagoo taageero ka helay qaar ka mid ah siyaasiyiinta kooxda riddada ee deegaanadaas ka soo jeeda faa'iiso jeegto oo ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa maalmo ka hor caddaysay in waxa dadka barakacinaya ay yihiin siyaasiyiin iyo xildhibaano qandaraas ka soo qaatay xasan gurgurte islamarkaana iyada iyo kuwo kale ay diideen in dadka dayniila la barakiciyo dayniil cagafta ma gaarayso annaga iyo dowladdii madaxweynaha waan ka heshiinay dadka siyaasiyiinta iyo ganacsatada dumiyaan maqlaysido ayagaa dumiyo horta baarlamaanaa jiro baarlamaan laba boqol toddobaatan iyo shan xildhibaanaa jiro qof kasta qofay matasha horta horta burburinta ujeediin waa siyaasiyiintooda iyo ganacsatadooda dadka dayniila degan ganacsatadooduna inay dadkooda barakiciyaan diyaar umahan dembiyay u yaqaanaan inay ayaga wax siiyaan oo shakada siiyaan oo wax taraan maahane inay dumiyaan ma rabaan annagoo siyaasiyiintoodana inaan dumino ma rabno marka sideedaba dad kale dumiyaa ujeedid siyaasigiisa iyo ganacsigiisa dumiyaya maxaa naga naga gal marka qof siyaasigiisa ganacsiyadiisa dumiyaya waa ku jira waxay ugu jira hadee ugu jirmay ka hadlaan qof kasta xildhibaana matalo qof xildhibaankiisa gurigiisa dumiyaya ana waxay ka galmana maxaa ka dhacayna wax kalmaba ka shaqeeyaba kooxda riddada soomaaliya waxay sannadadii lasoo dhaafay suuqgeyn u sameynaysay inay sugtay amniga muqdisho mar walba oo la dhaliilo dhulboobkan waxay ku maxaabsataa inay sugayso amniga arrinkaas oo uu xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ku sheegay mid looga dhuumanayo xaqiiqda isagoo warbaahinta la hadlayay ayuu tusaale xun ka bixiyey xaaladaha ka dhashay dhulboobka wuxuu carbaabay in muqdisho hadda noqotay laba magaalo mid ladan iyo mid duntay oo malaayiin shacab ah ku dhiban yihiin waxaasoo idinna wuxuu u sababeeyey boobka dhulalka iyo hadda cagafkii qarax ka samaysaa maxaa marka dhacaya marka dadaa qaxaya fiil maxaa dumaya ishoodii noloshaa dumaysa hadda markii dad meel degan laga qaxiyo maxaa la dumaya mataqaana in ay keliya qaxayaan maaha iskoolkoodii waa dumaa dugshooda qur-aanka waa dumaa suuqi yaraaye nolosha kasamaysanaya waa ka dumaya faamilkoodii iyo cilaaqaadkoodii say ku wada noolaayeen iyo social networkoodii waa dumaa kulli waas la dumaya marka marka boqolaal kunoo qof ay shaqala'aan iyo nolola'aan ay noqdaan maxaa dhacaya gabadhii ama wiilkii laba boqoloo doolar bishii eriyadan shaqada ka jirto ama ku noolaa meel un kamida ama kaluumaysiga ama meelihii dadka deganaayen ku noolaa ama ubasiyooyinka tokiyo hadda lalaa ku noolaa oo inta soo shaqo tago hal bajaa soo raaco ama hal caasi labadiisa boqol isku dambara markii la yidhaahdo waxaa laga ridaa tabeelaha ama magaalada meesha ugu dambaysa qof waxaa arkay aniga igu yiri labada boqoloo doolar oo nin saaxiibkay ii sheegay in labadaas boqoloo doolar boqol lixdan kamid ay trisbor uga baxdo majaad bishii waxaa usoo hara afartan keliya qaali share waxay ka mid tahay xildhibaanada golaha dawaaqiidda ee xasan gurguurta kala shaqeeyey dhulboobka iyadoo goob fagaaraha ka hadlaysay ayay taageero u muujisay boobka dhulalka waxayna u muuqatay inay marmarsiimo u raadinayso dhulalka shacabka laga boobayo nabaddaradaba guryaha ubasiibadka ka bilaabataa dadka guryaha ubasiibadka oo loo hagaajinaya waa la jajabina waa la hagaajina ayagoo sharaf lahoo qurux badanaa noola dhiso waa aragtay aniga hadda xaafadahan deganaha jiro oo dadka degaankayga ay degan yihiin say u qurux badnaadeen tarbuunka iyo eradiisa iyo hodan iyo say u qurux badnaadeenna waa aragteen dhaqmada cusub ee kooxda riddada soomaaliya soo kordhisay waxaa ka mid ah in marka miisaaniyadooda hoos u dhacdo cagafta lagu soo kiciyo guryaha shacabka kadibna qoysaska deggan laga dalbado lacago kumanaan kun oo dollar ah sida maalmo ka hor ka dhacday degmada boondheere kolkaas oo qoysas dhan guryahooda cagaf la geliyey kadibna laga dalbaday lacago kumanaan kun dollar ah
halkan aa ujeedaan waa degmada boondheere degmada boondheere maanta soddon kun oo dollar qofkii la baxo waxaa la dhahay gurigaaga cagaf cagaf lagaa marsiimaayo soddon kun oo dollar amaa dhiibanee gurigaaga waa lagaa jejebinaa markaas kadib aa lagu cabiraa sideed iyo toban kun oo dollaraa dhiibee yaa sideed iyo toban kun oo dollaraa dhiibee jabkaagaana ka dhisanaysa balka waran walaalayaalo wadaweynaa la bixinaa saasay isku bedeshay bal wadda haddii la bixinaayo gurigi isagoo dhisan maa la cabiro bal guriga asagoo dhisan maa la cabiro haddii ilaahay laga cabsanaayo reer boondheere intay ka keenayaan soddon kun oo dollar waxaa jira dad badan oo boondheere ku nool oo maalmaha qaar wallaahi dab aanu shidanin wallaahi bilaahi dab aanu shidan maalmaha qaar waxaa jira hooyooyin ilmo agoon ah korsanayaan waxaa jira aabbayaal curyaamiin ah oo boondheere jooga qaarna maanta asoo arkay guryahooda ayagoo la jajabinaya ay hor fadhiyaan bal ka waran gurigaaga haddii lagu dhaho nin ganacsataa gata oo hebel hebel la dhahayo raadi ee la fariiso yaa markaasaa waxaa leedahay walaalow soddon kun oo dollar ma haysto wax kaleeta sheeg aa leedahay gurigaaga dukumentigiisa adigaa haysta ninaaba gataaba lagu dhahay soo u gatay amba kama gadane alla ilaahayo wallaahi bilaahi tallaahi siyaasi meel kastoo joogo waa toog saqiir iyo kabiir siyaasi oo dhan ha aaminin weligaa siyaasi ha aaminin noloshaada siyaasi ha aaminin mid wadankan wax u qabanaya ma leh mid kasta jeebkiisa ilmaa ka baahan dhergi maayaan qasnadahooda buuxsami maayaan aakhiro ma yaqaaniin inay dhimaayaan ma aaminsano markay shacabku bilaabeen iska caabinta maleeshiyaadka dhulboobka kooxda riddada ayuu xasan gurguurta dowladda turkiga ka dalbaday in ay dhulboobka u adeegsato diyaaradaha dagaalka iyadoo xaafadda tokiyo ee degmada yaaqshiid lagu arkay diyaaradaha f lix iyo toban oo dadka cabsi gelinaya shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee kooxda riddada ayaa si cad u iftiimiyey in wax la boobay ay yihiin guryaha shacabka ay fackafac milkiyadooda leeyihiin
maanta hadda waxa yaalla waa wax hore u soo socday laakiin waxa soo kordhay waxa waaye in diyaarada la kiciyey oo ciidankii madaxtooyada ay barakicinta si toosa uga qayb qaadanayaan beryihii lasoo dhaafay waxaa la arkaya cagaf cagafyadii ciidanka xoogga oo dhulka lagu duminayo maantana waxaa la arkayay ciidamadii milatariga oo dadka dhashiika ku ridaya waxaa la arkaya diyaarado joog hoose ku socda oo dadka cabsi gelinaya waxa ay la dirirayaan waa shacab soomaaliyeed oo guryahooda degan oo dan yara oo noloshu ay culees ku tahay xalay saqdi dhexe ciidamo ku gadaaman oo garaac iyo dil iyo handadaad iyo cay iskugu daray arrintaas marka waa arrin aada iyo aada u fool xun arrin laga aamusi kara ma aha arrin laga filaayey dowlad mid wakhtigeedu uu joogo oo uu sax yahay iyo mid wakhtigeedu dhammaadayba lagama sugaynin waxaa dadka loo barakicinaya dhulkooda in la iibsado waa wax kale ma aha dembi ay galeen ma aha canshuur ay bixi waayeen ma aha dowladnimo ay diideen ma aha dhulkiina ama lacagta laydinka rabo keena ama xoogaan idinkaga kicinayna arrintaas arrin qabata dadka danyarta ah ee masaakiinta ah ee mudan in la garab istaago ma aha markale cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee mucaaradka ah ayaa carabaabay in ammaandarrada ugu daran ay wajahayaan shacabka waxayna shacabka la kulmayaan boob qax iyo dhib dhan walba ah wuxuuna saadaaliyey in kacdo weyn uu caasimadda ka dhici doono marka yaa marka ammaandaradii kusoo wareegtay waxaad arkaysa hadda miidiya markaa gasho meelo dadka ay leeyihiin war waa seexo weyne hal mar wadnahana cadaaday goormaa laisoo socdaa awal qarax ma dhaca ahayd sooma hadda goormaana la qaxinaha bedesho marka yay ammaan u tahay in yaroo eliida oo establishad ah oo xukunka iyo ka agdhow ay ammaan u tahay intii kale qax iyo dhibaato iyo shiday ku jirtaa marka waa midda aniga aan doodeeda aan dhaho war labadan magaalo midna waa bilanti waa aragtay dalqee dhaadheer oo qurux badanaa ka dhismay aad u bilmay oo nolol iyo supermarketyo iyo kafeeye casriya ka furan dhinaca kalena waa baaba marka laba mid inay timaado waaye marka intaan iliidka ahee nuqbada ama siyaasiga ama ganacsatada xeryaha daaraha quruxda badan iyo jaamac iyo iskoolada iyo isbitaalada iyo kafeeyada iyo restaurantiyada qurux badan ay u yaalaan in ay isgartaan inay saan ku samatabaxaynin oo ammaan darada iyo qaxa iyo barakaca dhibaatada kuwa kale oo majoritiga ah weliba aqlabiyadda ah ku dhacaya inay iska xil qaamaan ale meeshan intee ay ku noolaadaan noloshan kuwa saas kuma noolaan karaan ama inay kuwaas risolti sameeyaan kacdoon sameeyaan aa dhici doonta oo sidii hadda dowladdii markay dumaysaba ku dhacdayba waan xasuustaa aniga dowladda ayadoo sidan loo degan yaho caadi iska tahay nolosha caadi tahay iyo xabad yar waxay ka dhacday suuqa siinaay xabaddaasay u bilaabatay xataa jabhadihii isooma gelin magaalada ma joogo xabaddaas ayay ku baxday dowladdii waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan kusii siqaynaa markan iyo wilaayadii islaamiga ah ee baay wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa war ka soo saartay weerar cadowtooyo oo ay maleeshiyaadka ridida bangarafta iyo diyaaradaha maraykanka ay ku qaadeen degmada buulafulay ee wilaayada baay haddaba waxaad kusoo dhowaataan waraysi uu waryaheena bashiir muxidiin abu ayman la yeeshay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayadii islaamiga ah ee baay bismillahi raxmaan raxiim markan waxaa ila jooga sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga andalus wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa dhowa sidee xalay waxay uga dhaceen degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay acuudu billahi min ashaytaan alrajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin qaala allahu tabaaraka wa tacaala ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أما بعد marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala ina siiyey nicmooyinkiisa faraha badan leh bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala xalay oo saddex iyo labaatan bisha rabiicu lawal kun afar boqol afartan iyo sideed taariikhda hijriga magaalada buulufulay waxaa weerar dhagaraysan oo fulaynimo ah kusoo qaaday ciidamo colooshooda u shaqaystayaal ah oo maraykanka ku shaqaysto gacan u ah oo loo yaqaano bangaraf cabaar markay ahayd saacadda shan saac oo daqiiqado yar dhamman ayay xabado ku soo fureen xaafadaha magaalada qayb ka mid ah gaar ahaan xaafadda abuubakar qaybteedii galbeedka ah meelaha magaalada bannaankeeda ay soo istaageen oo meelahaas xabado kasoo bilaaben ay kasoo fureen diyaarado aada u fara badan ayaa caawinayay oo dhanka cirka ka taageerayay marka xaaladaas oo ay ugu jeedeen carqaladeyn iyo khalkhal amni in ay ka sameeyaan dadka muslimiinta ee ku nool magaalada tan ee amniga iyo shareecada islaamka ku hoos nool inay amni darre iyo khalkhal amni ay ku furaan cabsigelin iyo baqdiin ay ku sameeyaan ay ugu dan lahaayeen ayaa ka jirtay ilaahay subxaanahu wa tacaalana hadafkoodii waa uu fashiliyey intaas ayaa jirtay jazaaka allahu khayr sheekh xamse sidee ciidamada mujaahidiinta ula socdeen dhaqdhaqaaqa cadowga ee diyaaradahan galbinayay runtii fariiqa diyaaradaha maalmahanba intooda badan way joogeen shalay gelinkii dambena aad bay usoo bateen ay usoo kordheen dhaqdhaqaaqoodii xaalqoodina waa la dareemayay kor ayaa laga muraaqabeynaya waa lala socday qoladan kale maxay ahaydoo lasoo raafay lasoo kaxeeyey oo magaalada duleedkeeda lagu soo daadiyeyn xaalkoodii waa lala socday waana loo diyaar garoobay raggii mujaahidiinta ahaa qaabilsanaa ka shaqaynayay difaaca shareecada islaamka iyo si guud ahaaneed dadka muslimiinta amnigoodii iyo istiqraarkooda inay ilaaliyaan ka shaqaynayay ayaa ka hortagay markii horeba u diyaar garoobay meel kasta oo la filayay markaasi inay ka imaan karaanna rag iyo ciidan baa ku diyaarsanaa bixamdillaahi tabaaraka wa tacaala waana lagu talagalay waana la fashiliyey wixii ay damacsanaayeen bixamdillahi subxana wa tacaala waa gartay waxaa jiray dagaalka kadib in duqeymo cashwaa'i ah ay ridayeen diyaaradaha cadowga ogaalkiin maxaa khasaaro ah oo ay geyseen duqeymahaasi runtii waxaan dhihi karnaa horta khasaaraha ugu badan xaggoodu jira ayaga ayuu gaaray oo meesha dhamashay oo dhaawacba way kala laabteen ilaahana ku mahadsan subxaana wa tacaala waa ciidamo fuley ah saad ka warqabtidba waxay islahayn idinka oo bad qaba dhibaatana soo geystay oo carqaladeyn soo sameeyey argagaxigelin soo sameeyey inay soo laabtaan ayay ku hangweynaayeen ilaahay subxaana wa tacaala ma xaqiijinin say rabeen ilaahay makrigoodii iyo shirqoolkoodii waa uu ku celiyey subxaana wa tacaala ayaga oo dhamashana wata dhaawacna wata ayay halkaa ka laabteen khasaarada xagga dadka muslimiinta ah ku noolaa magaalada soo gaaray runtii markaan ka hadalno dhanka dhaawacayaasha iyo dad kooban baa dhaawaca soo gaaray ugu yaraan laba qofood ayaa dhaawaca soo gaaray wiil yar oo firir gurigiisa ugu tagay iyo guri kale oo ay wax ku dhufteen gabar jeeftay ayay khasaara soo gaareen oo labadaba waa dhaawac dhamasho ma jirto alxamdulilah xagga burburka hantida laba guri ay wax ku dhufteenoo burbur soo gaaray ayaga marka hadafkay lahaayeen intaa aad buu ugu weynaa ilaahi subxaana wa tacaala ayaa ka celiyey waxay damacsanaayeen alxamdulilah marka labadaa qof oo dhaawac ah wiilkaa yar iyo gabadhaasi muslimadda ah iyo laba guri ay wax gaarsiiyeen intaas waa ay khasaaraha guud aan sheegi karno sheekh abu jacfar maxay tahay ujeeddada cadowga oo inta badan oo bartilmaameedka uga dhiganayo degmada buulafulay runtii saan horeyba ugu dhawaajiyey cadowga ahdaafta ugu waaweynoo uu bartilmaameedsanayo waxaa weeye in uu diido hergelinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo deegaamada laga hergelinaya in uu beegsado markaasi khalkhal amni darra ah uu ka furo marka waa duulaan shareeca lidirir ah marka koowaad mar labaadna waxaa weeye dadkaas muslimiinta ah ayay isleeyihiin yaysan amni ku noolaanin oo hala cabsi geliyo walaaca ha lagu furo hala kala ceyriyo ahdaaftaas iyo ahdaaf lamid ah oo aad u liito oo ridiilo ah ayay ka leeyihiin ciidanka meelaha ay joogaan ifurumaha way yaqaanaan goobaha dagaalka way yaqaanaan wax marka inta lasoo garab maro oo diyaarada lagu soo daabulo maxay ahayd oo lagu soo qaado ciidan lagu soo qaado caruurta iyo dumarka loosoo dulkeenayo oo loosoo duldejinayo waxaa weeye waa cobsigelin iyo argagaxgelin waaye dagaal ma ahan hadaf iyo ujeeddo laga leeyahay in guul lagu keeno oo meel lagu qabsado ma ahan haddii meel la qabsanayo cidda la kari la-yahay oo jihaadka ku jirto waa la yaqaanaa furun bay joogaan waa la yaqaanaa deegaankoodii iyo meeshay ku nool yihiin iyo say u howlgalaan baaba la yaqaanaa marka in kuwaasoo dhan laga soo leexdo oo garjajaax lasoo maro oo duur lasoo maro oo meel aan war laga helaynin lasoo raadiyo oo saas marka dad maato aho masaakiin aho deegaankoodii iyo meeshoodii nabad ugu noolaa lasoo duldego marka xabado lagu dulfuro waa dareemi kartaa labadaa hadaf ayaa ugu muhiimsan waa la dagaalanka shareecada islaamka maxkamadda islaamka oo dadku usoo xuguntama hayaan cadaaladaasi ay haystaan amniga istiqraarka ay haystaan intaasi in la dhaafsiiyo dhinaca kalena walaac iyo khalkhal lagu furo intaasa ugu muhiimsan intaan ognahay jazak allahu khayr waa intaas waa tahay ugu dambeyn sheekh abu jacfar maxay tahay baaqaada ku aadan shacabka muslimiinta si guud iyo si gaara bulshada buulafulay
runtii waxaan dhihi lahaa baaqiyo fara badan baa mujaahidiinta iyo odayaasha dhaqanka iyo culimmada muslimiinta walaayaadka ku nool intaba ay soo jeediyeenoo dadka muslimiinta walaayaadka ku nool si guud ahaan loo soo jeediyey taasun baan ta'kiidinayaa waxaan rabaa inaan dhaho dadka muslimiinta ah ku nool degmadan oo aad moodo beryahan dambe inay si un ay u taargetsanahayaan oo bartilmaameed uga dhaganahayaan waxaan dhihi lahaa dadka ku nool marka uga horreysa allah subxaanah wa tacaala inay ku kalsoonaadaan cabsigelinta cadowga aan dhig jalaq loo siinin ilaahay subxaana wa tacaala lagu kalsoonaado tan labaad waxaan dhihi lahaa in laga hortago cadowgaasi si isku duubnaasha iyo midnama iyo wadajir ah gacmo isqabsi ah isjeceyl iyo maxay ahayto isgarab istaagid ah in looga hortago cadowgaasi la iska dhiciyo ilaahi subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yiri walaa tahinuu fi ibtiqaa'i alqawmi in takunuu ta'lamuuna fa inahum ya'lamuuna kama ta'lamuun yaan laga daalin cadowga in la raadsado lala dagaalamo lala derero hadduu ku soo raadsadana waaba min baab alowla in laga hortago way kasii xag jirtaa marka cadowgaasi in maxay ahayto la iska caabiyo lala loolamo waxaa weeye fulaynimada uu kusoo duulayo waad aragtaan hadafkiisii ujeedadiisana waa inahaas un wuxuu rabaa dadka inuu kala dhantaalo awoodoodii uu kala ceyriyo kalsoonidoodii uu meesha ka saaro yaan cadowgaasi dheg jalaq loo siinin ha la madaysnaado ha la isku duubnaado ha laga hortago cod madaysan iyo gacan madaysan iyo abood madaysan iyo dhaqaalo madaysan iyo ra'yi aragto madaysan iyo cari iyo xanaag loo qabo oo madaysan intaba ha looga hortago insha allahu tacaala aniga ayaa insha allahu tacaala ilaahi subxaana watacaala maciinu uu yahay nala jiraa na ta'yiidinayaa na garab taagan yahay junuudda allah ayaa na garab taagan cadowgaasi ha la iska dhiciyo ha la iska dhiciyo ha la iska dhiciyo ha loo istaago insha allahu tacaala waadna guulaysanaysaan biidn illahi tabaaraka wa tacaala meeshana waa uu ku jabayaa meesha uu joogana waa uu ku jabayaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala intaas ayaan dhihi lahaa dadka muslimiinta jazaakum allahu khayr نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا waa hagaag guntii iyo gabagabadii barnaamijka raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiise leh aad ku dhegaysateen ayaan isla soo gaarnay barnaamijkan midkiisa xiga intii aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمح